qurunba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegeysta kuna soo dhowo barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu saalay ardada heerarka hore ka gala gobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa waxaa ila haboon ardayga marka uu dooranayo takhasuska inuu ka fiiriyo dhowr meelood ta koowaad waxaa waay awood ma u leeyahay barashada maadada uu ku takhasusayo yacni sidee ardaygu ku dooran karaa takhasuska ku habboon ee jaamacadda way jiraan arday soomaaliyeed oo sidoo kaleet wax ka barto qaabab kala duwana ku heleen oo muxuushahay waxbarashada waddanka laba qaab waa lagu helaa qaabkee ugu suura gashay aweys axmed in deeq waxbarasho uu ka helo dalka shiinaha qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamuud qadar cabdi adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
hagaag doorashada takhasuska jaamacadeed ma ahan mid sahlan marka loo eego ardada soomaaliyeed qaarkood waxaa la tilmaamaa inay ku yar tahay ardada inay helaan talooyin ka saacidaya aragtidooda xulashada kuliyadaha taas oo sabab u noqota in ardadu ay ku jahwareeraan tan ay ku biiri lahaayeen haddaba sidee ku dooran kartaa kuliyadda kugu habboon weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriirta ayaan hordhigay aqoon-yahanad faadumo ayaan axmed ugu horreynna waxaan weydiiyey caqabadaha ardada ka haysta xulashada kuliyadda ku habboon markii la dhahaayo caqabadaha ardada ka haysato inuu ardayga inuu xusho kuliyadda koley ani fikrad ahaanteyda waxay la tahay ardayga soomaaliyeed waa naqaanaa markii uu dugsi sare ka soo baxo sida uu xiiro ugu jiro ama wareer waxaa arkaysaa arday kugu imaanaya ku dhahaayo maxay teen takhasuskeyga iyo waxaa dooran lahay ma kala garanayo caqabadaha marka waxaa dhihi karnaa waxaa ugu horeeya faragelin in ardayga lagu sameeyo tusaale ardayga faragelinta lagu sameynaa intay ka imaan kartaa waxay ka imaan kartaa waalidkii waxay ka imaan kartaa qof kale oo ardayga gacanta ku haayo waxbarashadiisa oo mas-uuliyaddeeda leh tusaale in ay ka fiiriyaan dhowr meel maxay teeno inay dhahaan adiga walaalkaa ayaa bartay kuliyadaas maxay teeno kuliyadan ani kuma rabo weligay waxaan koriyoon jiray wiilkay inuu dhakhtar noqdo wiilka ardaygana ma rabo inuu dhakhtar noqdo marka waxaa arkaysaa in cadaadis meeshaas ay kaga imaanayso waana caqabad weyn oo hortaagan marka aa dhahano ardayga soomaaliyeed maxay tahay sida hababka uu gudbi karin maxay tahay yani caqabadaha horta naan kara waxaa kaloo lamid ah caqabado dhaqaalo kalenta ayagan dhaqaalaha ardayga kuliyadda uu rabo inuu barto waxaa u suuragelinaynin dhaqaalaha iyadana waa caqabad danta waxay ku qasbeen marka wixii uu dhaqaalaheeda awoodo ama fursadeeda awoodo inuu iska barto waxaa kaloo jiro iyada noqon karta caqabadaha ardayga kuliyadii uu rabay uu doortay inuu dalka ka heli waayo dhaqaalihiisa hoosgala dibaddana uusan aadi karin iyadana caqabad kale waa taasna markaa ka fiirino goormee ayay tahay inay ardadu ay ka fakeraan takhasuska ay baran lahaayeen taas waa loo kala duwan yahay dadka qaar waxaa arkaysaa inay tahay maxay tahay inuu markay dugsi sar dhiganayaan dadka qaarna yacni markii yaraan ilmanimadooda waa wax kugu abuuran oo hobbigaada oo adiga oo yar aa leedahay aniga markaa weynaada waxaa noqonayaa dictooreyso waxaa noqonayaa umaliso marka adigoo yar ayaa ka fikiraysaa taasoo kaleenta marka marka la kortid ee la weynaatid waxay noqonaya inaa aa sii jeclaatid saas darteed marka qofka ardayga waxaa ku habboon inuu doorashada kuliyadiisa ama uu kasii fikiro waxa uu rabo yacni intuu yaryahayba ardayga intuusan dugsi sare soo gaarin uu riyadiisa sii xaqiijiyo si hadhow xataa tusaale maadooyinka uu ku takhasusayo kaleenta inuu xooga sii saaro hadday tahay maadooyin oo macalaha calculation hadday tahay in xisaabaadkii aada u barto marka riyada ardayga waxay ugula habboon tahay yacni intuu yaryahay uu dugsi sare gaarin in uu yacni uu ka fikira ardayga takhasisku dooran lahaa maxaa loo sababeyn karaa inaysan ardadu xulan kuliyadii ku habboonayd waxa ugu weyn oo loo sabeynaya waxaa ka mid a ardayga inuusan u madax banaanaanin takhasuska uu dooran lahaa takhasuskuu ardayga dooran lahaa inaa madax loo madax banaaneyn oo la dhihin adiga maxaa jeceshahay aan kugula garab istaagnaa ta ugu weyn horta madax banaanida oo ardayga helin talabaadna waxaas dhihi karaa ardayga tala la siinan tala fiican la siinin oo ladhihin lala talinin oo la dhihin kuliyadaana ku haboon iyo kuliyadaana ku haboon iyo labadaasa ugu waaweyn aas dhihi karaa ayaa loo sabeyn karaa in ardayga uusan u madax banaaneyn wixii uu dooran lahaa iyo maxay inuu ardayga tala ku haboon uusan helin waa sidee kaalinta waalidiinta marka ay timaado in ubadkooda ay ku jiheeyaan kuliyadda iyagoo ay u arkaan inay habboon tahay barashadeeda
kaalintaas ani waxaa isdhihi karaa labada dhinac u kala badatay mid waxaa waaye ardayga oo oo la farageliyo oo arday waalidka la fiiriyo markasta waxa uu jecel yahay faragelintu ardayga ku sameynaa waalidka aad ayay u badan tahay tusaale kaalin weyn ayuu ka qaadanaa waxaa arkaysaa waalid iyo arday isku dhegan oo jaamacadihii imaanaya oo ardaygii xanaaqsan yahay oo aan qanaaco lahayn oo aan faraxsanayn waalidkiisa waalidkana wuxuu muujinaa marka kaalintii waalidnimo iyo wixii uu rabay asaga saas darteed marka waxaa ka arday waalid kaalinta uu qaadanayo waxay tahay kaalin weyn oo aanan ku habbooneyn in ardayga lagala taliyo iyo waalidka oo aan talada siinayn ardada oo ah in labada dhinac ay ka istaagaan waa tahay marka maxay kala kulmi karaan ardada doorashada aan wanaagsanayn ee takhasuska waxbarasho wax badan ayay kala kulmi karaan haddii ardayga uu doorto takhasus aan ku habbooneen tusaale aanan ahayn wax uu ku fiican yahay aan ahayn oo aanan ka fiirin fursadaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka ee aanan ka fiirinin waxyaabaha hobbigiisa ah ama uu sameyn karo ardayga wuxuu kala kulmaa waxyaabo badan wuxuu kala kulmaa niyad jab badan wuxuu kala kulmaa maxay tahay inuu waxbarashadii naco maxay tahay inuu arko in waxaan wax uusan markii horeba aysan ahayn waxa uu doortay in hadhow markii tusaale uu waxbarashada dhameeyo oo shaqo intuu waayo uu hadhow eedii iyo wixii dhan uu yacni dusha kaga saaro dadkii u dooray markii hore waa tahay marka ma inoo sharaxi kartaa sida ardaygu uu u dooran karo takhasuska ku habboonaya jaamacadda doorashada yacni maad ardayga takhasuska uu dooranayo ma aha mid horta aada u fudud laakiin ardada soomaaliyeed way la fududaa sababtoo ah ardada waxay sameeyaan saaxiibkii ayaa kuliyaddaas bartaana waa gala ardayga maadaama ay habboon tahay in uu yacni uu laga saacido oo lala taltaliyo ardayga marka waxaa waxaa habboon ani fikrad ahaanteed waxaa ila habboon ardayga marka uu dooranayo takhasuska inuu ka fiiriyo dhowr meelood ta koowaad waxaa waaye awood ma u leeyahay barashada maadada uu ku takhasusayo yacni yacni ma noqon kartaa awooddan awood uu ardaygan ka bixi kara tusaale yacni haddii aad rabto inaad engineering barato xisaabtana aada ku fiicnayn laakiin aa awood u leedahay inaad barato waxyaabo kale oo theory ah ka waran haddaad tirahdo waxaan baranaa engineering taas marka awooddaada ma ahan waa inaad dhinacaas ka fiirisaa ardayga waa inuu ka fiiriyaa awood ma u leeyahay barashada takhasuska uu dooranayo awooddaas marka laba dhinacay noqon kartaa mid waa taa sheegno ah qofka ma yahay wax uu fiican yahay awooddiisa ah iyo awood dhaqaale ma u leeyahay wixii aad rabtay inaad barato dhaqaalahaada makuu saamaxa inaad barato inaad isweydiisid waa inaad ku xisaabtanta waayo tan koowaad taas waa ta labaad waxaa waaye ma jecesha horta inaad barato takhasuskan adiga ma kaa go-an tahay ma tahay waxaa ku riyoon jirta yaraantaadi ma tahay wax hobbigaada oo kugu abuuran oo hadhow markii aad barato baranaysid dhiirigelin aad ka heli kartid naftaada oo aadsan arki karin caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaado marka yacni waa inay takhasuska aad baranaysid waa inay ahaataa mid aad jeceshahay waa inay ahaataa maadada tusaale hadda maadada aad dhiganaysid ama takhasuska aad dooranayso waxaa suurtagal ah inay noqoto mid yacni la xiriirta noloshaada oo dhan waxaa suuragal ah inaad ku shaqeyso inta noloshaada ka hadtay marka waxaas haddii aadan aadan ahayn wax aad jeceshahay xoogaha waxaa ka helaya dhow waxaa kugu dhacaya niyadjab marka waa inay tahay wax aad jeceshahay oo adiga kaa go-an inta saddexaad ma leedahay fursado shaqo waxa aad baranayso waa inay yahay wax waxbarashadeeda fursadaheeda shaqo soo kobcayaan yuuniiga ah dadka bartay ay yaryihiin kuliyadaha dadka bada barteen bulshada dhan baratay shaqooyinkooda dabar go-ayaan hadhow markaa raadis ay adag tahay inaad heshid waxaas dhan waa laga fiirsadaa meesha waa laga saaraa waxaa la fiiriyaa tusaale tusaalaha hadda idinku filan idin siinaa aniga waxaa barta shareec walqaanuun ama shareecan loo markaa galayay dadka barta gaar ahaan gabdhaha aad ayay u yaraayeen markaa dooranaya wax hobbigayga oo iga go-anna way ahayd dadka marka dadka waxay isku dayeen inay niyadjibiyaan ay dhahaan gabaraa tahay garsoore ma noqon kartid qareen ma noqon kartid xeelaali ma noqon kartid anigana waxaa aada u jeclaa inaan noqdo qof sharci yaqaan ah oo intaasba sameyn kara saas darteed dadkii dhan waxay dhahay marka maxaa ku fale shaqo ma lahan masaajid intaad tagtid maka maxaadarayn kartid maxaa ku fale saas darteed marka waxyaabaha u doorta waxaa kamid aheyd way badnaayen laakiin waxaa kamid aheyd fursadaha shaqo oo markaas soo kobcaayo oo lacnaha la rabay aad gaar ahaan gabdhaha barta sharciga oo aada loogu baahnaayo wadankeenana burbur iyo dhibaato badanaa soo marnay wuxuu u baahnaay hagidda in loo helo shuruuc yacni oo macnaa la hago saas ay tahayna wixii aa bartay aniga oo dhigan dhinaca jaamacadda sanadkayga afaraad semesterkayga toddobaad shaqa ayaan ku helay taasna waxay tusiinaysaa yuunignimada gabdhaha bartay sharciga oo aada u yaraayeen sharciga oo la fahmo oo dadka soo kabcayaan hay-adihii wadanka ka shaqeeya u wada baahanaya qof sharci yaqaan ah fursad waxay ii siisay inaan shaqo ku helo aniga ooba baajulaarka qaadanin oo aan takhasuska helin marka saas darteed waa inaa ka fiirsaa dhinacyo badan ah waxaan shaqadaa ma ku heli kartaa marka ardayga waxaa haboon in dhinacyadaas ka fiiriyo oo macnaha ta kale waa inuu la tashi badan sameeya waa inuu waalidka la tashtaa waa inuu saaxiibada kaga horeeya waxbarashada ayadana uu dhinaceeda ka fiiriyaa ugu dambeyn talooyinka aada la wadaagayso ardada sanadkan idlaysay dugsiyada sare ee doonaysa inay ku biiraan jaamacadaha talooyinka aan la wadaagayo ardayda sanad maxay tahay ugu dambeyn talooyinka aad la wadaagayso ardayda sanadkan idlaysay dugsi sare ee doonaysa inay ku biiraan jaamacadaha ardada hadda sanadkan dhamaysay ee doonaysa inay ku biiraan jaamacadaha waxaan ugu dambeynta waxaan kula talin lahaa inay naftooda weydiiyaan su-aalahan ugana jawaabaan si daacad ah yacni saddexdii su-aalood oo hadeertaan aan same oo u dambeysay aan isweydiinayna awood ma u leedahay fursad shaqa ma ku hele waxaan aa baranaysa ma jeceshahay waa inuu ardayga soomaaliyeed uu isweydiiyaa ta isweydiinta uu su-aalahaas isweydiinayana waxay waxay u fududeynaysaa inuu noqdo mid gudan kara wax wixii kaga imaada waxbarashada ardada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inuu qof walba u yeesho horta go-aan go-aanka waxa aa baranaysa waa ina kaa go-an tahay adiga waa inaa rabitaan uu jiraa waa inaad la shuureyn kartaa waalidkaada ama dadka kaa waaweyn ama dadka saaxiibada ee bartay intaasoo tale yacni ani waxay isleeyahay fikrad ahaanteeda waxay fududeynayaan takhasuska iyo ujeedooyinka ardada ee baranayaan horeyna loogu socon karo
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
intaadan baan laycilada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo markanna dabayaaqadii sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka ayuu ka helay deeqda waxbarasho ee dalka shiinaha dowladda soomaaliya fursadaas oo looga faa'iideynayay arday herar kala duwan isugu jirtay aweys axmed oo qayb ka ahaa ardadii heshay deeqdaasi waxbarasho ayaan kala sheekaystay wax kubarashada shiinaha isaga oo ku sugan magaalada shayang oo ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn gobolka leoning ee waqooyi bari shiinaha ugu horeyna waxaan weydiiyey wakhtiga uu helay fursadda waxbarasho ee shiinaha iyo sida uu ku helay fursadan waxbarasho ee dalka shiinaha waxaan helay dabayaaqadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan ku helay waa waxay ka mid tahay deeqaha waxbarasho ee dowladda shiinaha ee siiso dowladda soomaaliyeed waxaana ka helay fursadan waxbarasho ama deeqdan dowladda soomaaliya waatay xarunta waxbarasho aada dhigato maxaase ka barataa waxaan dhigtaa waxaan diyaarinaa horta digriga labaad ee master digriga waxaan ka diyaarinayaa jaamacad la dhaho hankong hantiantashua oo ku taalo leonain sidoo kaleet waxaan ka bartaa college-ka la dhaho automation departmentiga aan baranayan waxaa la dhahaa navigation guide control waa dhammaantoodna waa culumta la xiriirto eelaboorada iyo maamulka eelaboorada sida loo maamulo maxay ahaayeen caqabadihii kuugu horreeyey ee aad kala kulantay markii aad halkaa tagtay caqabado fara badan waa la kulmay ugu horeyn horta caqabada la kulma waxaa kamid ah language barrier sababtoo ah aniga waxaan wax ku barana waxay noqonaysaa luuqada wadankan oo kamid a luuqadaha adduunka kuwa aad adag kamid ah luuqada chineska markaa wax ku baranayso ama ku hadalkeeda iyo qoritaankeeda in badan dadku way wada garanayaan caqabada labaad oo aan la kulmo waxay tahay environmentiga oo ah muxuu sheegay cimilada anaga wadankeena iyo cimiladan dalkan oo aad iyo aad farqi fara badan u dhexeeyo cimilada wadankeena waxay tahay mid iska normal oo kuleel iyo qabow u dhexeyso laakiin wadankan wuxuu kamid yahay wadamada lagu tilmaamo qabowga daran sidoo kaleet waxaa kamid ahayd qabowgaas oo kaleeto caqabadihii aan la kulmay kamid ahayd caqabada saddexaad waxaa kamid ah muxuu ay sheegeen dhaqanka oo wadankan anaga wadankeenu waa farqi fara badan oo udhexeeya waa dareemi kartaa isku qaarad ma nihin xataa oo muxuu sheeg waa iyagan waa asia anagan waa africa caqabaadkan kala kulmaya ka mid ahayd tan saddexaad oo ah diimahan iyadana sidoo kaleet waan kala duwan oo dabcan wadana diin wadaagna ma ahan oo muxuu sheeg iyaga inta badan waxaa ku badan dadkan islaamka een halka islaamka uu wado bercentage aad iyo aad u yar uu ka yahay ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaab heese ayay iyaguna ku heleen way jiraan arday soomaaliyeed oo sidoo kaleet wax ka barto qaabab kala duwan ay ku heleen oo muxuu sheegay waxbarashada wadanka laba qaab waa lagu helaa labada qaabood waxay tahay waa mid inaa scholarship aad ka hesho dowladda oo dowladda shiinaha ay siisay dowladda soomaaliya inaad ku imaado ama aad ku hesho waa mid ta labaadna inay noqoto qof asigana isfaangareynaya ama wax loo yaqaano self sponsorship marka ardayda kaleet waxay isugu jiraan kuwa self sponsorship ah iyo kuwa deeq waxbarasho sidoo kaleet sida anigoo kaleeta heleen maxaa farqa u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka hadda aada joogto oo ka mid a wadamada horumaray run ahaantii waxaa u dhexeeya waxaan ku tilmaami karna horta wadankeena inta ugu badan waxay u badan yihiin waxyaaba aad baranayso theory keliya u badan yihiin practicada way ku yaryihiin ama way jiraan kuliyadaha qaarkood ama jaamacadaha qaarkood bixi laakiin iyaga naftirkood percentage aad u yar waayo laakiin halkan waa practicada iyo waxbarashada iyadoba aad iyo aad u sareeyaan waa wadan horumare ee wax walba waxay u badan yihiin available inaad ka heli karto kuliyadda aad baranayso practicadeeda way isdaba socdaan sidoo kaleeto waxaad moodaa waxbarashada wadanka marka loo fiiriyo inta in in aad iyo aad bay u kala duwan yihiin tusaalahaan oo kaleeto wadanka waxaad arkaysaa markaad wax baranayso ama masarka oo kaleeto wadanka markaad joogto waxaa laga yaabaa inaad distance learning ku baranayso ama bartime baranayso halka inta markaad joogto masarkii oo kaleeto ama bajka aad baranayso college aad ku xiroonayso aad collegekaas aad ku jirayso kaliya waxbarashadaas aa ugoyeyso wax kaleetoo kuu banaan oo aad sameyn karto ma jirto wax ganacsi fursad kaleetoo ku dhex wadayso ma jirto kaliya waxbarashadaas aa ku koobnaanay marka waad dareemi kartaa qof distance len wax ku bartay iyo qof bartime wax bartay iyo qof shan maalmood waxbarasho boarding ku jiro u hareysan marka waad dareemi kartaa qualitiga farqiga u dhexeeyo waan kala jeedo waqti waxbarashada inta aada uu kaga badan yahay tusaalahaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa subaxii galaaska aad gasho inaad kasoo baxdo muxuu sheeg galabka waqti dambe oo kaleeto inaad kasoo baxdo xiliyada qaarkood habeenka baraatika aad qaadanayso sidoo kaleeto waxyaabaha kaga duwan wadankeen waxaa sidoo kaleeto kamid iyadana dhanka internetka oo kaleeto xoogaa uu kaga yara fiican muxuu sheeg markii loo fiiriyo isticmaalkiisana oo aad kaga sareeyo sidoo kaleeto qualitigiisana xoogaa uu kaga rooya marka xoogaa waxaad moodaa dhankan inuu xoogaa inta ay aada ku badan tahay ay kaga sareyso dhanka waxbarashada marka loo fiiriyo quality ahaan mana xaqiraya wadankeenu asiga naftarkiisa waa wadan soo kobcayo maalinba maalinta ka dambeysa oo ka hormaraya siduu awalka ahayn ma rajeynaysaa aweysow tacliintaad kusoo barato shiinaha inaad dalka dib ugu soo laabato aad uga faa'iideyso bulshadaada hadafkayga ama ujeedada aan meeshaan aan u imaado dhanba waxay tahay inaan wax ku barto hadduu ilaahay ka raali noqdo ee waxbarashada ay iisoo dhammaatana waan rajeynaya hadafkayga ugu horreeya waxaan usoo barto waxay tahay inaan wadankeyga wax uu qabto ma ahan maalin gudihiisa kumaanan fikirin fikirkeyga kuma jirto insha allah hadduu ilaa iraadana ma rajeynaa maalin kaleeta inuu kusoo dhici doonto waa waxa aan wax u bartay oo aan usoo baranayo oo muxuu sheeg dhisansaha intaa la-eg ama masaafadan aan usoo jara waxay tahay inaan muxuu sheeg awalan waxa uu u faa'iideynaya inay noqoto wadankeyga iyo nafsadeeda marka waxaan wax usoo barto waa wadankeyga fursad waxaan ku helay wadankeyga waan aaminsanahay deeqdan aan helay sababta aan ku helay inay tahay inaan wadankeyga wax ugu qabto marka uma aanan baranay inaan wadan kaleeto iyo cid kaleeta aan ugu faa'iideeyey maadaama deeqdan aan ka helay dowladda soomaaliya waa mas-uuliyad isaaran waajibaad isaaran inaan ugu faa'iideeyey qaranka wax isoo baray oo muxuu sheeg aa u guda hadduu ilaa raadana waa gudi doonaa insha allah ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad la wadaagayso ardada soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iideystaan deeqaha waxbarasho gaar ahaan dalka hadda aad wax ka barato waxaan jeclaa lahaa inaan la wadaago ardada soomaaliyeed waxyaabaha qaarkood wadan walbo maanta soomaaliya marka laga baxo waxyaaba aan ka simana waxyaaba intuu goonaya intuu way jiraan horta walan arday qof allaaliyo qofka daneyna inuu wadanka dibadiisa wax ku barto waxyaabaha ugu badan oo inuu xooga saaro ay tahay waxaa ugu horeeya inuu luqadda ingilishka iska dhiso maanta haddii luqadda ingilishka waa luqad international wadan walbo aad tagto maanta aad muxuu ishay inta xadda aad kula macaamili karto marka luuqadda ingilishka waxaad moodaa anaga wadankeena markaan joogno in dadka qaarkood ay aaminsay ingilishka wadanka lagu barto inuu markaa wadan ka baxdo waxba tareynin wax yes wax wuu tiraa wax fiican uu tirayaa waxyaaba ugu badan aan ku dardaarmayo oo culeysaadka lagala kulmo waxaa ka mid ah luuqadaas ingilishka oo dadka inta badan ayna danayn marka wadanka la joogo sidoo kaleeto muxuu ishay maadooyinkaas t v-ga intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaga imanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo